الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa kadib waxaa insha allahu tacaala maanta muxaadaradii shahriga ahayd aynu uga fadhinaa fadiilatu sheekh maxamed cumar dirir waxaa insha allahu tacaala aan kusoo dhawey doonaa sheekha mawduuca uu wax ka odhanayaana waxa weeyaan walaaltinimada islaamka iyo in muslimiintu ay yihiin qaar iska warhaya mawduuc noocaasa ayuu sheekhu insha allahu tacaala kalimaad ka odhan doonaa wixii ilaahay ka karsiiyo sheekha ayaan kusoo dhaweynaya insha allahu tacaala falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم intaa kadib waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa dhammaanteen inuu kulankeenna ka dhigo mid khayr leh oo ka hadalka odhanaya iyo ka loo sheegaya labadaba inuu lahay ajri badan iyo sawaab badan uu inaga siiyo walaalayaal idinkuna aada iyo aada baa umahadsan tihiin waxaan ka baryayaa ilaahay inuu idinka dhigo ooriyaha la mahadiyo iyo hablaha loo aayo ummadan baahan iyo qarnigan wax fara badan oo dhibaatooyin ay ku xeeran yihiin maadaama isu xil saarteen inaad diin ilaahay faa-iidaysataan oo islaamkiina wax ka barataan wax la kororsadana diin baa u qiimo badan waayo qofku markaanu diin lahayn waxaa hubaala inuu ilaahay ku shabahay xayawaanka xayawaanka ilaahay uu ku shabahay markaasaa ilaahay waxa uhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adalu sabiila waxay la mid yihiin nicmooleyd oo kale dadkaan diinta lahayn waabay kasii daran yihiin baa ilahay ui waabay kasii daran yihiin nicmooleyda waxaa culimada qaarkood ay tilmaamaan nicmooleyda iyo hataa xataa xayawaanka inuu kala yaqaano xalaasha iyo xaaraanta tusaale bisada bahasha la idhaahdo xooluhuna waa la miduune halkaa marka aada u dhigto wax aada siisay oo adigu aada u garatay si fiican oo degan bay u cuntaa wax ay boobtay marka ay qaadatana way la carartaa fidrada iyo abuurka wanaagsanee ilaahay uu siiyeybaa waxa uu keenay in xalaasha iyo xaaraanta ay kala garato marka aada iyo aad baynu ugu faraxsannahay ilaaha islaam inaga dhigay diinna ina siiyey alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa nicmo lagu mahadnaqa nicmada iimaanka camalka saalixa ah ayaa ugu tayaroon nolol aan taa ahayni dhab ahaan ma jirto haddii aad moodaysaa noloshu inay tahay adduunyo badan oo la helo iyo dal barwaaqo ah iyo lacag badan iyo warshado taasi dadkii gaadha imika diiqad aada u fara badan bay ayay ku sugan yihiin cidhiidhi aada u fara badan ayay ku sugan yihiin ilaahay baana ka warramay shayga qaaliga ah inuu ya iimaan iyo camal saalix markaasaa ilaahay wuxuu uhi man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyannahu xayaatan tayiba qofka bulsho yaha idinka mid ah ee sameeya camal saalixa labiyo dhadig mid kastaba ha ahaado labiyo dhadig mid kasta ha ahaado aayadda waxay israacisay labiyo dhadig waayo dadka qaarkood baa waxay moodaan in raggu ilaahay uga dhow yahay dumarka taasi inaanay jirin bay aayaddu tilmaamaysae rag iyo dumar ilaahay loo siman yahay markaasaa ilahay wuxuu ama rag ahaado ama dumar ha ahaadee qofka camal wanaagsan sameeyo ilaahay uu jecel yahay nolol wanaagsan baan u ballanqaaday inaan noolayn doono baa ilahay uli falanuxiyanahu xayaatan tayiba xayaatadaa dayibka ahay waa taa maca aliimaanka ah iimaanka leh alladii fiihi liimaan lahu lxayaatu tayiba shakhsiga iimaan leh ilaahay iimaanka haynoo adkeeya waxa uu leeyahy nolol wanaagsan oo aan diiqad lahayn oo aan warwar lahayn oo uu garanayo wuxuu halkan u joogay iyo iyo wuxuu u socday iyo waxa laga doonayaba walaalayaal dumarow waxa aan baraarujin lahaa un maanta naftayda iyo idinkaba marxaladda aynu marayna waxaynala gudban waktigeenu marayna waa dareemaysaa waa wakti dhibaatada dadka muslimiinta ay haysataa ay aada u badan tahay waa wakti kaliila oo kaliishii ay dheeraatay oo roobkii inaga raagay roobka oo dee arsaaqadii ah ilaahay baa wuxuu hi wafi samaai risqukum wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun samada waxaa ku sugan arsaaqadiinii iyo wixii idin laydin yabo ahay halkaa waxaa aayaddu ay muujisay arsaaqaduba inay madarkan la socoto arsaaqada gebigeedu inay madarka la socoto ayaynu halkaa ka aragnay runtii marka mar kasta oo madarku yaraada arsaaqaduna way yaraataa arsaaqada allah inoo kordhaya arsaaqadu isagay ku xidhan tahay taas waa mid weeye waxa kale oo soo kordhay khalaa-ul ascaar sicir bar baa yimi kollay wax fara badan aynu odhan karno dee bani aadamkaa sababtiisa leh marka bulshada aynu la noolahay iyo magaalada aynu degannahay maxaa inagala gudban talow diin waynu u fidinay haa laakiin qofka muslimka ahi diintana wuu fidiyaa duunyadana wuu fidiyaa qofka muslimka ahi arin iyo aqoon iyo adduun iyo awood intaba ummadiisu ku anfaca waa qof arin ku anfacaya dadka oo talo wanaagsan buu siiyaa dadka dhabarka kama jabiya talo wanaagsan buu siiyaa qofka muslimkaa walaalihii awoodna wuu ku taraa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtu yidhaahdeen waxaanu dadka siino adduuna ma haynee maxaanu yeelaa wuxuu uhi watuciinu liakhraqa waxa aad saacidaysaa oo aad wax ku taraysaa qofka itaalka daran waxba qabsan karay qofka muslimka ahi aqoonna dadka wuu ku taraa oo wixii aad taqaana inaad ku bakaysho maaha inaad la fadhiisato maaha laakiin dumar iyo caruur iyo wixii aad awoodaysaba waa inaad ku tartaa oo aad garab gashaa qofka muslimka ahi walaalihii adduunna wuu ku taraa intaaba tusaalu inoogu ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ajiibaya oo aqbalaya ilaah weyne boqorkaa kalaamkiisa marka waxaa lagaba maarmaana walaalayaal al-iithaaru waalmuwaasaat bayna almu'miniin dadka mu'miniinta ilaahay rumeeya inay iithaar sameeyaanoo maanta ay wax isu dooraan waxaa lagaba maarmaana muwaasaat iyo xidhiidh dadka fuqarada agoomaha masaakiinta qaraabada bulshada aynu la noolahay waxba iibsan kari waaya jaarka ah inaynu aad iyo aada uga warhayno taasi waa cibaada waa cibaado ilaahay loogu dhowaado ilaahayna uu inoogu jeclaanayo waa cibaadooyinka adduunyadan marka aynu joogno ilaahay ina faray inagana raali noqonayo marka taasi baynu wax ka odhan lahayn weeye gaar ahaan in quudka iyo raashinka oo casiisoo dadka ku adkaaday inaa wax laga bixiyo aayaadka ilaahay akhri subxaana wa tacala waa infaaq aynu ka warramayna maanta bulshada yaryar iyo kuwa agoomaha iyo kuwa masaakiinta iyo waxbarashada intaba la saacido icaamu acaam qur-aanku aad buu uga warramaa in raashinka la bixiyo kiisa qaydhin iyo kiisa bisilba oo dadku aanu isku agbaktiin culimada islaamku waxay leeyihiin markay aayadahan sharxaya misale aayadahan ilahay waxau uhi wayudcimuuna acaama calaa xubbi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura wayudcimuuna acaama raashinka ayay bixiyaan oo masaakiinta kale ayay siiyaan raashinka masaakiintay siiyaan waxbay ku taraan calaa xubbi iyagoo jecel miskiinka oo aan karaahiyaysanaynin oo aan u faanaynin oo aan ku kibraynin ayay masaakiinta waxu quudhaan muminiinta waxay wax siiyaan yatiim agoon miskiin kii baahnaa iyo asiir asiirkuna waxa weeye kii la haystaha ahaa amaba si kale haddaynu dhigno maxbuuska ahaa intaba waxbay siiyaan weliba markaasaa waxay leeyihiin waxa aanu idin siinayno inamaa nuطcimukum liwajhi illaah ilaahay daraaddii ubaanuula jeednaaye wax alla waxaanu idinkaga doonayno ma jiro inaad gacan labaad noo soo celisaan ma doonayno dumarow saasaa ilaahay ku ammaanay muminiintu inuu dhaqankoodu yahay ilaahayna kuwaaynu ka raali noqonaya waa sheegay idcaamu acaam buu aayaddaa ku sheegay mar kale ilaahay wuxuu uhi falaqtaxama alcaqaba oo qofka bani aadamkii talow karintan hor taalla muxuu u tallaabi waayo wamaa adraaka ma alcaqaba caqabadda ma taqaanaa waxa ay tahay qofka hor taalla فك رقبة أو إدعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة عقبة لدونا يقف كونو كتلابا وحوية فك رقبة ما هبور لفوليو يتر لفوليو لكن هو بور معنوية وأتسكهر قادش وبخيل بدا نفط هيسة ka dulqaadayso wey marka fikaakul asiir hore usoo aragnay laakiin tanina waxa weye qoor la xoraynayo waxaa kaloo wax la siinayaa yatiiman daa maqraba agoonkii dhawaalaha ahaa xigtada ahaa waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay aw miskiinan daa matraba miskiin turaabu dhacay miskiin turaab macnaa dhul dhacay miskiin ciid leh talow ciiddaasi waa maxay waxa weeye miskiin itaaldarrada haysa dhulkana goglada cirkana huwada oo awooddarrada awgeed ayaa waxbaanu haysanin marka caqabadii taas weeye ulaa'ika asxaabu lmaymana dadka sidaa u dhaqmaa waxa weeye kuwa aan kitaabkooda midigta ka siin doona baa ilaahay u ballan qaaday subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ilaahay uu eedeeyey ifka markii la joogay ummadda aan dhiiri gelin jirin fuqaradii iyo masaakiintii iyo bulshada baahan in loo gurmado kolkaasaa ilahay waxa uhi walaa yaxudu calaa طacaami lmiskiin fawaylu lilmusalliin waxaa halaag uu sugnaaday dadka in wax la bixiyo aan dhiirinayn waxna muu bixinin in la bixiyo waxna muu dhiiri gelin karaynin oo muu faraynin dadka marka taa qudhigeeda in lagu dambaabay aad arkaysa oo adigina inaad gacan fidiso dadkana inaad ku waaniso waxaad iyo aada u weyn weeye waxay culimmadu isweydiiyeen talow waxbixintan maxaa raashinka qur-aanku ugu badiyaa raashinka maxaa loogu badiyaa xikmadda gaarka ah uu leeyahay waxa weeyaan bay leeyihin raashinka la yidhi ha la bixiyo weliba wakhtigaa bii masqaba gaajadu ay aada u badan tahay dadku ay duruufaysan yihiin dee dhimasho ayaa ku xigaysa soomaalidu waxay idhahdaan qofka waxaa dhaqata kuu diidaana ha dhaqduu leeyahay qofku qofka waxaad dhuuniyahoo aada cunto kuu diidaana ha dhigtuu leeyahay macnaa raashinkii oo la waayo ama la bixin waayo dhimashaa ku xigta dhimasha ayaa ku xigta marka sidaa daraaddeed baa qur-aanku arrintaa uu farayaa mawduuca aayaadku ay ka warramayaan cidda gacanta ku haysa usii badanina waa dadka guryaha jooga waxaa kaloo la yeelay aynu ognahay bulshadu inaanay isku mid ahayn dadka qaybina waa miskiin dawarsanaya qaybina waa miskiin aamusan masaakiinta dawarsanaya nebigu waxaabuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wax waa la siinayaa xaqooda way leeyihiin laakiin haddana la mid maaha ka aamusane faramaran laysa almiskiinu aladii tarudduhu tamratu wtamrataan walaakina almiskiin aladii laa yajidu ginan yugniihi walaa yaftun calayhi annaas fayutashadaqa calayh aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam miskiin dad iyo waxaa la yidhaahaa buu nebigu yihi qofka aan dadka waxba weydiisanayn ee iska aamusan ee xishoonaya ee iska dharkacad ee aan cidina ku baraarugayn laakiin qofkan kale isagu wax soo urursanaya raashinka helaya lacagta helaya kaasi isagu uu shaqo tegay oo isaga qudhiisa la qadin maayo wixiisa waa la siinayaae haddana la mid maaha kaa kale marka qoysaska jaarka in laga warhayo qoysaska xigtada in laga warhayo asxaabta in laga warhayo oo dadka weliba saalixiinta ah qofba qofka uu ka diin wanaagsan yahay ee uu ka cibaado wanaagsan yahay ee uu ka xishood badan yahay ayuu taageerada mudan yahay aarkii waxa uu ahaa walaa yakul acaamaka ilaa taqiyun raashinkaaga you cunin qof ilaahay ka cabsanaya mooyaane qofka dee ilaahay ka cabsanaya tamar buu helayaa wuxuu shaygii u kaashanayaa dhinaca khayrka leh ayuu sii kaashanayaa qofka had iyo jeer sharwadeenka ahna wixii aad siisay xaba laga yaaba inu jaar iyo sigaasiisto marka taasi waa mid nusuustu ay aada iyo aada inoo farayso waxa ilaahay uu ammaanay asxaabtii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raggooda iyo dumarkoodaba waxyaabaha uu qur-aanku aada ugu ammaana waxaa ka mid ah gacanfurnaanta iyo deeqda iyo muwaasaadka iyo isxidhiidhinta ayaa ilaahay uu aada ugu ammaanaa suurat lxashri qaybeeda dambe haddaad akrida ama dhexdeeda ilaahay baa ansaartii reer madiinu ammaanay markaasaa ilaahay wuxu uhi wayu'tiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويؤثرون على أنفسهم نفتوذي كقادان مركاسي ولا له السيا انتي نفتوذي كقادان بي ولا له السيا ولو كان بهم خصاصة إيجا قاد شبه كرسقنات ومن يوق شح نفسه قفك نفسي سلقا إلى عليه بخير لماذا فأولئك هم المفلحون كوا سليباني waxaynu arki karaynaa rag iyo dumar arrintaa inaanay u kala harin ilaahay uu ku ammaano gacan furnaanta iyo deeqda iyo dadaalka iyo cadiyada iyo waxbixinta waxa aayaddaasi markii ay soo degtay tusaale u noqonaya lagu sharxi karo qiso dhacday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi ninkaasi waxa uu leeyahay rasuul allahu caawa way iga caddahay si kale haddaynu dhigno aad baan u gaajaystahay waayo nebigoodu wuxuu ahaa asxaab marka ruuxdooda ay haraato ama gaajooto isagay ula imanayeen marka jirhkooda haraado isagay ula imanayeen marka ay cabsadaan isagay ula imanayeen aabbihii ummadda ayuu ahaa maadaamuu ahaa rasuulkii ummadda sala allahu calayhi wasalam ninkan cid kale muu shaxaadin nabigiibaaba u yimidba ilaahay baana wax ka wada meesha nabigu xaasaskiisii buu diray wuxuu naatuma ninka sooriyeynaysa wuxuu haysa tii koobaad baa loo tegay tii labaad baa loo tegay tii saddexaad guryihi o dhan baa la wada maray mid waliba waxay leedahay guriga biyuun baa yaala wax dab la saaraa ma jiro bal hadda arrintaa marka qisadan waa qiso saxiixa bukhaari iyo muslim bay ku sugan tahay waa nebi maxamed oo madaxweynihii ummadda ah oo rasuulkii ilaahay khalqiga uu abuuray ilaahayba ugu fadli badnaaba ayaa xaasaskiisii mid waliba waxay leedahay guriga waxyaalo oo keliya biyo waa laga yaabaa in bulshadeenna inta badan ee xataa faqriga ka cabanaysa heer aanay gaadhin iyaga buskudna ha ahaado furina ha ahaado qamadina ha ahaado waa laga yaabaa guryaheenna in waxu yaallaan laakiin xaasaskii nebiga oo dhan baa waxay ku soo jawaabeen wase xadiidka saxeixa ku sugane wax ninkan loo kariyaa inaanu oolinba meeshan marka bulshaduba ma ahaynba bulshahun guri isku dhibaysee bulsho diin isku dhibaysa unbah oo colku markuu dagaal galayo cadowgu wuxuu gacanta ku hayaabaa lagu xisaabtami jiray ugaadha la cunayaabaa lagu xisaabtami jiray kalluunka badda ayaa lagu xisaabtami jiray caleenta baalkaa ka baxaysa quraca ayaa lagu xisaabtami jiray iyo dhaameelkiisa dagaal dhan baa raggu galay markaasuu dhaameel cunayay oo dhaameel sahayo ahaa saasay ku gaadheen sahaydu cadowgu ku hayay aduna may ahayn qaar xayraanahoo sallad aada ula daba ordayeen waxay ahaayeen qaar la jaanqaadi karaya oo nolosha la qabsanaya oo hadba raggoodu waxa uu ku fikirayo iyo ilaahay waxa uu ka doonayo garanaya xaasaskii nebigoo dhan baa waxay leey xamayn nebigu ninkan wuu arkayaa in uu ninkani mudan yahay in la meereeyo cashadiisa caawana kama fikirayaba laakiin wuxuu yihi waryaale war ninkan caawaya iga sooriyeynaya aniga ii yimid ee martida ii noqday nin asxaabta ka mid a baa wuxuu yidhi aniga ayaa ninkaa xil qaadaya talow ninkani mataajir cumuumiyaba ma xoolo fara badan buu haystaa ma ninay ka daadaadanaysaa waa caynkee ninkii isaga ahaa wuu kaxeeyo xaaskiisiibuu geeyey malada xaaskaasibaa idinkana tusaale idinku filan ayaga had annagana ninkaasaa tusaale noogu filan markaa wuxuuhi heblaaye waxaan wadaa caawa marti uu isoo raaciyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dee wixii aad hayso soo sii waxba ninkaa haka hakran waxay tihi dee maxaan hayaa wax alla waxaan hayaa ma jiro oo aan ahayn caruurta yaryare wixii ay qoodan lahayd caawa wax kale ma jiraane dee kuwa yaryar in yaroon u nabnabay ama aan u dhalaaliyaybaa meesha taalla wuxuu ninkani inuu nagu qadina kuwa yaryar u hees oo maaweeri oo sidaa ku seexi iyagoo gaajaysa waayahay bay tiri may odhanin balaayo iyo baas iyo orodoo naga tag carruurtayada qadin maynee iyo ninkaan meeshaad ka keentay gee iyo reer hebelba usii dhaafi intaasiba dad badanoo innagaa way ka suuroobi lahaayeen waxba uma hayneen reer hebelkan kale inagu xiga ayaa labana u geebay odhan kara laakiin waxay garanaysaa in koob la qaadayo koob baa beesha yaalla lagu guulaysanayo taariikhda galaya taariikhda ninkaa iyo gabadhaasi way galeen arrinkoodu caalamkan ka intuu dhaafuu samooyinka dhaafuu caalamka sare gaadhay arrinkoodii iyo warbixintoodii taariikhdaasay qorayaan oo qaaliga ah marka waxay tihi waayahay saasaad garatay waayahay ku yaraaday maaweelisoo dig iyo dama way seexisay sidee ku seexdeen ninkiibaa dabeetana wixii yaryaraa ciyaalka loo keenay wuxuu idhi haddaba ninkani hadduu arko inaga oo qatan iyo isagoo cashaynaya waxba cuni maayo wuu xishoonayaa si aan xishoodkaasiimanu saan ugu casheeyo labadeennana waxaad inoo soo qaadaa weel aynu kaga sanqarino halkan inoo soo dhig faynuuskan yara baxayana baktii si aanu inoo arag iyaduna faynuuskiibay iska dhigtay sidii qof hagagaajinayo way afuufta uu baktiyey weelna way kaga sanqariyeen marti loo qaday in lala qabo ayuu moodaa wuu iska cashayee ninkii sidii baa caruur iyo oori iyo sayba iyo xaasba lagu qaday habeenkii ninkii nebigu kalahay calayhi salaatu wasalaam wax sooriyeeyey ninkii martida hadee isagu arrinkiisi u helo iska dhaqaaji habeen dambe waxaa loo calfada nabigu intuu qaslay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi ilaahay wuxuu la yaabay xalayta saniiciini arrintaa xalayta samayseen ilaaha boqorka ahe aad buu ula yaabay ilaahay baa la yaabay subxaana wa tacaala caalamkan kore intuu arrinkiinu dhaafo caalamka sare gaadhay waa hambalyo weeye uu nebigu ku hambalyaynayo calayhi salaatu wasalaam وتا إلهي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة naftooday ka qaadaan walaalahood bay sameeya siiyaan macnaha darajada la gaadho xagga walaaltinimada number one taasaa kow ka ah waxaa kow ka ah in walaalkaa wixii aada cuni lahayd aada siiso waxaa laba ka ah inaad la jeclaato uun wixii aada haysatay in la-eg inuu helo waxa aan hoos loo dhaafi karaynin darajada saddexaad ee walaaltinimada aan hoos loo dhaafi karaynin waxa weeye in dadka xasanadaada aad ka dayso oo xumaan aanad laabta ugu haynin وسلامة الصدر إن لابتاد أي عافماد قبطه وضدك آل عذر كوغو ترين صدح لا أرمود ما لو دافع مالي ما لو دافع مسلم شاقن كرامة جرد درجة لو سرسي كستفيسين أصحابت بلوحة هلكا إكتا طلو سيديبين وقاري كرينا درجة دا طلو سينو حقيقين كرينا جاركينا حكتدين صاحبين إهلكين waxa walaalayaal uu nabigu ummadiisan ku tarbiyeeyey duruufihii adkaa ee teenanka adkaana ay kusoo dhaafeen inay ahaayeen ishtiraakiyiin dad wax wada leh wadalahaansho aan kii shuuciyadda ahayn laakiin wadalahaansho ummaddu ay isku badbaadinayso ay isku horumarinayso markaasaa uula hadlaa wuxuu ihi dacaamu lwaaxidi yakfi lithnayn wa dacaamu lithnayni yakfi larbaca wa dacaamu larbacati yakfi thamaaniya raashinka qof loogu talagalay laba ku filan raashinka laba loogu talagalay afar buu ku filan yahay raashinka afar loogu talagalayna sideed buu ku filan yahay waxaa riwaayada muslim sida ay tilmaamayso weye waa times two baa laydhaa macnaha yudrab fiihi lithnaan waxa lagu tirada lahayuunbaa kolba laba lagu dhufanaya macneed waxa weeye haddii aad afar qof wax ku meesha ku haysataan ama u talagasheen sideed baa loogu talagelaya sideed ayaa loogu talagalay qiyaastaa waa ummadani siday ummadaha caalamka kaga sarraysay baa noocaa ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka midoo safar lagu jiro ayaa wuxuu arkay nin gaadiidkiisii ka habsaamay macnaha ka jiiftaamay ama gaadiidkii u socon laayahay colkiina waa dhaqaaqayaa awrkiina wuxuu noqday awr tacbaanahoo aan la fuuli karayn oon dhaqaaqi karayn wayaltafitu hada arajulu yamiinan wa shimaala marka ninkaasi midig buu eegayaa bidix buu eegayaa kolba uu yaabsan yahay war armaa lagaa dhaqaajiy war saad yeesha war colka waad ka hari nebigu asxaabtii kale u dhiriya wuxuu war kii dahri ziyaada ahaya kii gaadiid dheeraada hayo walaalkaasi kii raashin dheeraada hayo walaalkaasi kii lacag dheeraada hayo walaalkaasi kii hub dheeraada hayo walaalkaasi siduu u wadaybaa waxaan u aragnay bay idhaahdeen annahu laa xaqa liaxad inaanu qof wax gaar u hijirinba qof gaara laa fadla liaxadin calaa axad qof qof wax dheeraysan karaa inaanu jirin ayaanu aragnay taasaanaanu ku qanacno ninkii halkiiba wixii uu doonaya ku helay walaalayaal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa marka uu dhiirinayo raggooda iyo dumarkoodaba tartan buu ku gelin jiray isu naxariisashada iyo deeqda iyo waxbixinta ayuu tartan ku gelin jiray maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu ihi nimanka ashcariyiinta la yidhaahdo ashcariyiinta ashcariyiinta waxaan qola yeman degan oo in badanoo ka midii soo islaamtay oo uu ka mid ahaa asxaabigii qaaliga ahay la odhan jiray abi muusa alashcari abi muusa alashcari ayaa ka mid ahaa wuxuu ihi qoladaasi marka ay safar ku jiraane sahaydu gabaabsi noqoto waxay isugu soo ururi meel bay isugu soo ururiyaan sahaydaa marka ay deegaankoodi iyo reerahooda joogaan ee raashinku uu yaraado raashinkaa meel bay isugu keenaan wixii la hayo nooc walba timirta qayb haruurka qayb in walba meel baa la dhigaa kadibna si siman baa loo qaybsadaa waa dariiqada afarage baa la odhanayaa ama daalacnaasil baa lagu qaybsanayaa kii wax badan siday waxbaa ka go-aya kii faraha madhnaa waxbuu helayaa kii inta yar way u biiraysaa isku celcelis si siman bay u qaybsadaa wixii meesha la ysugu keenay waxa xusid mudan oo xadiidka aynu hoosta ka xariiqayna inuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ana minhum wahum minii aniguna kuwaasaan ka mid ah qoladaa iyaguna aniga iga mid yihiin ayuu nabigu leeyahy calayhi salaam dadka dhaqankaa lehee islaamka ahee naxariistooda heerkaa gaadhsiisan tahay aniguna iyagaan ka mid ah iyaguna aniga iga mid yihiin buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa macnaha mar maadaamaay tol isu noqdeen aniguna iyagaan tol u ah dadka aan tol isu ahayna aniguna toluma yihin se laga fahmaya waa sidaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kale si gaara u calaamadinaya dadku isku mid maaho geedka rag la yidhaahdo dee wuxuunbuu qabsadaayo waa ka dhaqdhaqaaq roon yahay oo suuquu ku jiraayo si unbuu uga awood badan yahay maatida wuxuu si gaara nebigu u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam dumarkiinan iyo caruurta iyo agoomaha ayuu si gaara ugu dardaarmay markaasaa nebigu waxa uu leeyahy ana wakaafilu yatiimi ka haatayni fi ljanna ana wakaafilu lyatiimi lahu aw ligayrih ka haatayni fi ljanna aniga iyo qofka agoonka xil qaadaya agoonkaasi ama hays xigaa ama bulshada kale hays xigaa ee bishii wax siinaya wiiggii wax siinaya maalintii wax siinaya wuxuu helo marka ilaahay khalqigiisa uu ku casuumo jannada labada iyadu sida labadaa farood midigta iyo fardhaxadu isku yihiin baanu isku nahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasi igama foga ama gabadhaasi igama foga waa arrin aada iyo aada u cajiiba waxaa kaloo rasuulku sal allahu calayh wasalam xadiidku ku yidhi allaahuma inii uxariju xaqa daciifayn alyatiima walmara alyatiima walmara war anigu waxaan dadyahow ka digayaa in lagu xadgudbo labada daciifkaa xaqooda waa gabadha iyo agoonka buu nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayanka qaarkood waxay tilmaamayaan armalada ta aan ninka lahayn gabadhaan ninka lahayn iyo ilmaha yara agoonka aan aabbaha lahayn labadaasu israaciyo macnaha maati ragii dumar iyo caruur cidda ugu deeq badan ee ugu naxariis badan waa rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa nasiib daro iyo ayaan daro hadday dumarku taa fahmi waayaan oo ay dhagaystaan calmaaniyaadka iyo kafarada iyo hay-adaha gaalada nacnacda ay meelaha ka leeyihiin iyo sida ay had iyo jeer u duraan islaamka ay uga dhigaan dadka maatida inuu yahay mid dulmiyaya waa nasiib daro qofka taa dhagaystaa markaa wuxuu uhi uxarij xaqal daciifayn waa labadaa daciifka ahay bulsho yahay xaq bay idinku leeyihin dumarka iyo agoonta xaq bay idinku leeyihin gabadha iyo agoonta labadaasu simaya gabadhaas noocay doonaysa ahaata xadiidkaasoo xasana markaa xaqooda xaraj iyo dembi baa ka soo socdee har dembigaa ka fursada marka macnaheedu maaha taa inaa idinku sugtaan in wax laydin taro ha qofku xaq buu leeyahay laakiin cidda agoontan iyo u gurmanaysa dumarkan idinkaa ka mid ah oo asalkeedaba marka arrimahan infaaqa iyo waxtarka iyo xidhiidhka aynu ka warramayno adigu ha iska soo qaadin kii waxaan doonayay laakiin waxaad iska soo qaadaa kii waxaan laga doonayay kii waxaan laga doonaya martida loo ahaa ee loo fadhiyay macnaha laa tacudda nafsaka adcafa annaas naftaada ha ku tirinina inay tahay ta ugu daciifsan laakiin naftaada waxaad ku tirisaa aqwa naas dadka inaad tahay ka ugu qanisan ee ugu xoog badan ee ugu taba fiican taa ku xisaabtan asxaabta ridwaanullaahi calayhim qofku naftiisa kamuu dhigi jirin ka wax la tarayo ee ka wax tarayuu isu dhigi jir markaasaa waxay samayn jireen intay bannaanka u baxaan ayay soo qaadan soo xaabaysan jireen xaabay soo qaadan jireen markaasaa qofku badhna wuu iibinaya suuqu ku iibinaya biil buu ka dhiganaya badhna sadaqu u bixinaya marka naftaada inaanad ku tirinin baa muhiima inaad tahay dadka ducafada laakiin inaad noqoto dadka aqwiyada ee wax taraya leanna nebigu wuxuu leeyahy alyad alculya khayru min alyadi sufla gacanta sare ayaa ka khayr badanta wax bixinaysa asalkeedabana asma bintu abibakar baan waxbaba hayninba iyada iyo ninkeedii zubayr ayaa wuxuu leeyahy intuu ku halqabsaday nebigu waa ori ka mida orihii saxaabiyaadka in abubakar sidiiq wey asxaabiyad weeye asxaabi baa dhalay asxaabi bay dhashay asxaabi baa qaba waxa ay waxa nabigu leeyahay laa tuxsi fayuxsi illaahu calayk laa tuuki fayuuki illaahu calayk asmaay hilayga ha u geejinin qasdada ha ku adkaynin wixii aad hayso yuu ilaahay kaa xidhxidhine haddaad adigu waxaaga xidhatay ilaahayna uu kaa xidhaya waayo ilaahay marka aad amarkiisa qaadatuunbuu isna baryadaada qaataa marka ha xidhin hilayga ha u geejin yaan laga xidhin waxaynu uga jeednaa mar kasta oo adigu aad wax bixiso bedel khayr qabaa imanaya mar kastoo albaabka aada furtay ilahayna kiisuu sii furaya subxaanahu wa tacaala waxaa xusid mudan walaalayaa roobkaynu doonayno iyo arsaaqadaynu doonayno iyo duruuftaynu haysa inuu ilaahay naga dulqaado intaba waxa albaabo ah hawsh arrintan aynu ka warramayno oo aad dadka jilicsanee ducafadaa in laga warhayo markaasaa nebigu waxau leeyay ibquuni adducafaa fa inamaa tursaquuna wa tunsaruuna biducafaa'ikum waar waxaa ii raadisaan qofba qofku ka daciif yahay wixii aan helaan siiya waxa la idinku arsaaqayaa oo la idinku hiilinayaa dadka ducafadiina buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas abi daawud warinaya sanadkiisuna uu jayid yahay waxa aynu kusii celin lahayn halka uu gaadhsiiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam camalkaa aynu maanta isku dhiirigelinayno oo cibaado ah oo wax laysku abaabulo u habboon maadaama wakhtigiisii la taagan yahay ugu qiimaha badnaa wuxuu leeyahy asaaci cala alarmalati waalmiskiini kalmujaahidi fii sabiili illahi wakalqaa'imi laa yaftur wasaa'imi wakasaa'imi laa yuftir qofka had iyo jeer ruuxa dumarka ah u gurmanaya iyo miskiinka wuxuu ka mid yahay qofka mujaahidka ee dagaalka ku jira iyo qofka habeenkii cibaado u taaganeen daalayn iyo qofka maalintii oo dhan soomane aan afurayn marka waynu u tartamaynaa qof waliba oo awoodiisa wuxuuna muhiimahun inaad barnaamij yeelato wixii aad bixinaysa maalinta wixii aad bixinaysa bishii wixii aad bixinaysa sanadkii inaad barnaamij yeelato oo wixii goor walba istidaacadaada iyo awooddaada inuu qorshaha kugu jiro waxaan dhiirin lahaa weliba waxyaabaha sii mudan raashinkaasa ka mid a waxyaabaha sii mudan dadka xishoodka badan baa ka mid a waxyaabaha sii mudan qofka diinta ku howlan baa ka mid a marka taageeradu taageero caama way tahay haa laakiin taasaynu maanta sii horraysiinaynaa biyo iyo beedba baahida in aada iyo aada uga qayb qaadataan madaariskana xoojisaan caruurtiina ay wax ku baranayso tabaruca aa waqafka u bixinaysaan ee waalidkii u niyoonaysaan waa inaad wax ku bixisaan sida rawdada halkan oo kale iyo macaahidda diiniga ah ee ay ka soo baxayaan ubadka wanaagsan iyo oryaha fiicani ay ka soo baxayaan wixii ciddii awood dhaqaalahaysa ee doonaysa dhismo ee doonaysa mashruuc khayrla inay waalidkii u bixiso iyaduna waa inay ka qayb qaadataa meesha diinta ilaahay lagu horumarinayo hana waan dhiirin lahay aada iyo aad baa umahadsan tihiin kolle howlo badan baa idin sugaya mawduuca inaynu macnaha si camaliya ka dhigno ka sheegaya ka loo sheegaya mid waliba qaybtiisa u qaato oo isaga ilaahay un isla ogaadaan aada bay muhiim tahay gabadhuna ninkeeda ay ku baraarujiso war xil baa ummadan inaga saaran waxaynu ka tari lahayn noo soo qorsheen wixii aan bixinaya ee awoodeenna ana dee haygula yaabin haygula yaabin aniguna ajri baan leeyahay adna ajri baan leedahay anigu ajri baan leeyahay bixinta ajrigeedaan leeyahay adiguna ajri baad leedahay kii aad kusoo shaqaysay baad leedahay saasuu nebi maxamed ugu qaybiyey calayhi salaatu wasalaam dadkeenu waa dad wanaagsan oo deeqsiina laakiin waa laga yaabaa meesha ku habboon inay la yaro seegaan tilmaanteeduna oo taa inta dambe wixii su-aale markaa aynu dee soo muuqda asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة جزاه الله خير الجزاء شيخ إلهي كاوال مريو وأنا ذا سقالقة runtii taagan iminka ilaahay ka abaalmariyo waxaan odhan lahaa insha allahu tacaala hadday jiraan wax xasilaayay hase la soo dedejiyo si aynu u qabsana hawlaheenna sheekhuna kolley hawluu leeyey idinkuna hawlaa leedin marka insha allah saas baan kusoo talin lahaa
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شو حنا يا هيدون حجابك iyo in aada loo wanaajiyo waa talo wanaagsan runtii waa talo wanaagsan qofku haddii wanaag haysto oo lagu sii celiyo lagu sii celiyo wanaagunbuu kordhiyaa wanaagunbuu kordhiyaa waayo dadka muuminiinta ahay ilaahay baa iyagoo muuminiina ayuu haddana yidhaahdaa aaminuu billaah aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun nebi maxamed baa rumeeyey arrimaha muminiintiina way rumeeyeen marka horeba way rumaysnaayeen iimaankoodii bay sii adkeeyeen wey marka xijaabkuna waa waxay dumarku sharaf ku leeyihiin dumarka sharaftoodu waa asturnaanta gaaladii baa ka garowday gaalada qaawan way ka garaabeen waanay ku majeerteen waanay ku ammaaneen gabadhi gabadhiba ama ruux dumariba ta ay kasii xijaab wanaagsantahay bay kasii qurux badan tahay oo ay ka sii wanaagsan tahay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn nebi maxamed oo fariintan iga gaadhsi hablahaaga xaasaskaaga iyo dumarka mu'miniinta oo dhan xijaabkoodana ha xidheen weliba dushooda ha ku sii daayeen meel jidhkooda bannaanyay u yeeli ee ha qariyeen jidhkooda waxaynu uga jeednaa aayadda ilahay wuxu uhi daalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn taasaa u dhow in la garto oon la dhibin macnaha in la garto oo aan la dhibin taasaa u dhowi badan maxaa loo garanaya qofkani qof xora inuu yahay qofkani qof asturan inuu yahay qofkani qof xishood badan inuu yahay qofkani qof aan xumaan diyaaru ahayn inuu yahay marka sii xoojiya baan odhan lahaa markastoo qofku xijaabka uu adkeeyo sharaf baa u kordhaysa waxaana la yidhaahdaa nafta tarbiyaynteeda halka sara laga bilaabaa way iska ceerceeraysaa meel dhaxay kusoo dhacaysa haddaad se meel dhaxa ku dhacdo xagga hoos u hooseysay ku dhacaysaa marka midibo saaxiibadeeda kale iyo ehelkeeda kale iyo islaamaha waaweynba hooyooyinka dhaqan waa inuu inoo noqdaa dhaqan waa inuu inoo noqdaa magaalada hargeysa marka aad eegto iyo magaalooyinka kale dalka way kusii kala adag yihiin oo magaalooyinka kale waa laga yaabaa ruux dumar ah oo aan xijaabnaynba inaad aragtaa inay yaraataba naadirba noqotaba marka taasi sharaftiinaa ku jirta waa ku ammaanaan tihiin waa aayad qur-aan ahoo camal gelinaysaan ilaahay baana idinku jeclaanaya cidna ha u joojinine ilaahay baynu raalli gelinaynaye taa xoojiyoyo idinka daciifa
bismillaah waxay noqonaysaa su-aashadina hooyaday oo miyii joogta oo miyina iga yeedhay ma ku bixi karaa maxram la-aan ayay su-aashaasi noqonaysaa su-aasha kalena waxay noqonaysaa ducadeeda ka dambaysa gacmaha kor ma loo qaadi karaa
horta waalidka adeecidiisu waa waajib weeye wixii diin ana ama shayga ilaahay lagu adeecayana in isagana aan laga tallaabsanin weeye oo waalidka xaqiisa dee ilaahay baa u sugay xaqan kale ee qofka saaranna isagaa saaray marka haddii aad heli karaysa ku dadaal inaad cid maxrama raacdo inkastoo la odhan karo dee masaafada maxramka ruuxa dumarkaa loo shardiyo waa masaafada aada u fog haddii laakiin meeshu dhowdhowdahay oo meelahan miyigeenna iyo gooridu kasoo galanaya ay tahay waa laga yaabaa in laga maarmi karo meeshu haddaba haddii ay dhowdahay miyigeennu wuu dhow yahay fitno iyo dhibaatana laga aami yahay dumar baad iska raaci doontaa badan waanaad u tegaysaa hooyada si aad u raaligeliso arrinta labaade la xidhiidha xagga ducada ducada aadaabteeda waxaa ka mida inuu qofku gacmaha kor u qaado mar kastoo uu ducaysanayo meelaha qaarkood oo sida matal salaada dhexdeeda uun mooyaane markuu qofku salaada ka baxsan yahay gacmaha kor buu u qaadi karaa ilaahay buu baryi karaa subxaanahu wa tacaala nabigana calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa way ahayd wakhtiyada uu salaada ka baxsan yahay uu ducaysanayo inuu gacmaha kor u qaadi jiray salaatulistisqaa salaadii roobdoonta kolka uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baryay gacmuhu kor u qaaday ilaa kilinkiiladiisa la arkay markii dagaalkii beder uu galayay gacmaha kor buu qaado kor buu taagay ha kor baa loo qaadi karaa aadaabta ducada ayay ka mid tahay oo waxa aynu sugaynaa ilaahay boqorkaha gacmaha aynu hoos dhiganay wuu ka xishoodaa iyagoo madhan inuu nagu soo celiyo wuu ka xishoodaa jeero waxay noogu soo rido marka aadaabta ducaday ka mid tahay
su-aashana waxay tahay maxay xukunkiisu noqonayaa yani madoobeysadaasi madaxa la marinayo sidoo kale gabadhu salaadeeda kor ma u qaadi kartaa salaa salaadaha jahriga ah sidaa labadaas
wixii runtii dhibaato ku ah jidhka iyo timahaba qofka inuu iska daayo weeyo si caadi ah isqurxinta waa la ogolyahay wixii aan dhibaato idinku lahayn ee aan kiimika lahayn ee aan kharash badani ku baxaynin isku qurxiya hooyooyinkiina isku qurxin jireen ee dhaqankeenii wanaagsana ahaa dawooyinkaa dukaanka yaale lasoo waarinayo wax badan oo dhibaato abay leeyihiin iska daayabaan odhan lahaa timaha markay ciro leeyihiin in la madoobeeyo waa xaaraan weeye madoobeynta guud waa diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam timaha ka bedela qofkaasoo abubakar abiy buu lahaa timaha ka bedelo madowga iska daaya taasi waa mid weeye su-aasha labaad oo oo iyaduna la xidhiidhay ruuxa dumarka ah iyo salaadeeda ruuxa dumarka ahi marka ay tukanayso salaadeedu waxay la mid tahay unta ninka siduu ninku u tukado ayay iyaduna u tukanaysa wixii sharcigu kala duwo mooyaane wixii sharcigu kala duwo oo maalan ay ka mid tahay safka dumarku ta imaamka u ah ee iyaga tukinaysaa hore uma baxayse way dhex joogsan doontaa safka u horeeya dhex joogsan xagga adaanka oo kale iyo akhrinta qirada waanay adaami kartaa waanay aqiimi kartaa qiradana way akhrii kartaa gabadhu korun baanay se u qaylinayn cawray iskaga salaysan tahay asturnaanta iyo aadaabta ayaa ammaan iyo quruxu ah gabadha qaylqaylintuna wax looga wanaagsan yahay weeye walow khayrba ha wadee marka korun baanay u qaadaynin si ragga ajaanibta ahay aanay usoo dhagaysanin korun baanay u qaadaynin laakiin way ismaqashin kartaa waana la jahri karaysaha
qoys ila jaara oo aan salaada tukanin sidee bay sadaqada lagu sadaqaystaa noqonaysaa dad kolley yani maaragtay iska balwad leh oo aan salaadiina ku fiicnayn oo dukan ahayn sadaqada lagu bixiyaa say noqonaysaa
sadaqada sideedaba gaal iyo islaamba waa la siin karaa gaal iyo islaam labada waa la siin karaa caasi iyo caabudba waa la siin karaa mararka qaarkoodna sadaqadu waxbay dawaysaa qofka bixiyeyna way dawaysaa sadaqadu kala siiyeyna way dawaysaa ninbaa wakti waktiyada ka mid ah saax ku sugan xadiidka saxiixa habeen buu baxo wuxuu lahi caaw sadaqa wanaagsan waa bixinaya waxa ay kaga hagaagtay sadaqadii qof qaniya mid qaniyo maalqabeena buu siiyey subaxdii baa lagu sheekaystay waa ninkii hebele lacagta badnaa xalay lacag baaba la siiyey si uu ogaada wuxuu hi ilaahayow anagu dee sadaqadaydii dee daacad ba iga ahayd habeenkii labaad buu haddana la dhaqaaqayo wuxuu siiyey mid tuuga waa lagu sheekaystay subaxii ilaahay aniga niyadaydii dee waad garanaysaa buui ninkii habeenkii saddexaad buu haddana isidhi waxbixiyo ruux dumar uu ku hagaajiyo isidhi baraggan wareersanba ka daayo dumarka xaggooda ula kaco wuxuu kula hagaagay gabadh kuwan jirkooda iibsada ee xaaraanta ku jira ka mid ah markaasaa subaxii lagu sheekaystay ilaahayow adigu iga aqbal buui dee kol haddaan daraadaa u bixiyey saddexdaa kala noocnooc ah ee aan siiyey mid kastaba ha ahaadee waa loo sheegay xikmadda meesha ku jirto waxaa laga yaabaa saddexdanba inay dawayso qanigu inuu bakhayl buu ahaaye inuu ilaahay ku furfuro bakhaylka waa loo bilaabaabaa la yidhi marka inuu ilaahay deeqsi kaga dhigo kan tuugga ah inuu ilaahay ku dhowro uu yidhaahdo warnimayo bal bulshadanaad adigu cawarayseed boobayso iyagiina sadaqay ku siinayaan ma halkaa ku joojiyo tanina inay tidhaahdo bulshadana xaaraanta iyo xumaanta ku haysa waata sidan kuula saa'iraysa ee deeqda ku siinaysa marka saddexda inuu ilaahay ku daweeyaa laga yaaba almuhim xadiidkaasi waa kaa weeye caaisha waxaa u timi gabadh yahuudiyada ilmo yar bay wadataa kolkaasay xabad timira siisa kolkaasay tu labaad siisa waxay aada u dareentay naxariista ilmaheeda yar ay u haysa waxay markaa caaisho ku tiri ilaahay cadaabalqabriga kaa nabadgeliya waxsii cadaabalqabrigii bay aada ula yaabtay nabigay weydiisa waxay tihi gabadh yahuudiyadaba caynkaa igu tiya ka waran cadaabalqabrigu miyuu jira haa wuu jiraa bui cadaabalqabrigu adu xadiiskaana waabay ka faaidaysatayba gabadhaa almuhim yahuudiyad baheed waxbaa la siiyey halka gaaladu maanta intay dhaqaalo yari hay-ada usoo dhiibaan ayna u kala firdhinayaan ay raggiiyo dumarka madaxa isula dhacayaan ay odhanayaan waxbaanu idin siinaa innagaa la inaga doonayo intaynu gaalada wax siino in lasoo islaamiyo lasoo islaamiyo qayb dhanbaa sekada dadka quluubtooda lasoo dhaweynaya gaalada ah loogu talagalayba marka jaarkan marka aad gacan furnaan u samaysa ead wax siisa ee ixsaan ay ka arkaan qalbigooda aad qabanaysa markaa way kugu kalsoonaanayaan kelmadaaduna way gelaysa wuxuunaynu ku dari lahay inuu qofka faasiqa ee ama aan tukanayn waxbaa la siinayaae sida ibnu taymiya raximahullah uu idhaahdo sekada marka taariku salaadka la siinaya waa in dacwad loo raaciyaa buui oo adaroobiskaaga adiguna dhibicdaada diinta ah waa inaad ugu dartaa oo tila qof wanaagsan baad tahay aad baad u fiican tahay khayr baad leedahay jaar baynu dhahay in unbaa laakiin kaa dhimanoo intii ugu muhiimsanayd baa kaa dhimanoo diin iyo cibaado ah intaa ku dar marka waxaad isugu dartay diin iyo duuyo macnaha hadiyad qura dooni mayno laakiin waxaynu doonaynaa hadiyatun maca alhadyi hadyi ilaahay hanuun iyo hadiyad wada socdaynu rabnaa waaya
laba su-aalood hore waxay leedahay sheekh saacadda jimcaha marka imaamku khudbadda uu yani mimbarka uu fuulo ee uu ducaynayo aamiin ma la odhan karaa taasi waa taa su-aasha kalena waxay tahay odaygaygii oo dabadda ku maqan muddo badanna aan wax nafaqa ay siinin oo muddo dheera ama ka dalban karaa yani dee inu maaratay aanu kala dhaqaaqno
ta hore horta jimcaha aamusa baa la yidhi mar hadduu imaamku mimbarka fuulo aamusa hadal hadal ma dheera haddaad adna hadlaysa imaamkuna uu hadlayo maxaad faa-iidin jimcadii waa timi waxba maad faa-iidin sidaa daraaddeed baa caqliga iyo sharciguba waxay keenayaan qofka markaa laga ogolayo inuu meesha hadlo hadalkiisa in la dhagaysto waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu aayaddiibaa ilahay wuxuu ku leey qur-aanka marka la akhriyaya dhagaysta idaa sacida alkhatiibu cala almimbari uma khatab فلا يتحدثن أحدكم على معنى الحديث مرهدوا إمامكم من بركة فورو هشاكا يسننا بالقفنا يهضلن ليسكم لقيت كل سهدي والدعين يا آمين والوران كلام سلاي مدى قاركوضة يتلماميا ويو قفك آمين يرى هذا كالدعين ينبو الله جان قاضيا كما هور إيمانين منو شاكين أرنتا كلا لا حريدا قويسك qoysaskii nabiga horta iyo asxaabta waxaa haboon inaynu taariikhdooda akhridaan sidayn markii dhoweyto kasoo warramayni mushkilado kaleoo dhex yimaada mooyaane mushkilada masaariifta iyo cunada iyo waxaa aad bay isugu dulqaadan jireen lamana sheegin xasba cilmi intaan ogahay iyadoo uu nebigu ku kala fasakhay waxbuu isiin waayey masaariif qoysaska qaarkoodna waxbay helayeen qaarna qadoodigaasay ku wada soconayeen waxaa see xusid mudan dee yuhuni meeshii waa inay jirtaa oo dad wada socdo oo xaas isku ogol inay yihiin cilada jirta ma fahmayno ma xaggaagaa mise waa xaggiisa mar bay noqon kartaaba cilada iyo sababtu qofka waxina weydiinaya ruuxa dumarka ah way noqon kartaa adigu in lagaa waayo aqbalkeen in lagaa waayo tamkiintii la doonaya iyo inaad xaasnimadii suurogeliso si kastaba ha ahaatee haddii aada sabri kartana sabir oo adigu aada is leedahay xadgudub ma hays kuma jirtid haddaad safri kari weydana bal ehelka u sheeg haddii ehelku waxba uu ka tari waayana oo aad ku qanacsan tahay sharci ahaan inuu xaqaagii ku gafay dee maxkamadda degmada tag ama xafiisyada shareecada ee ka warrama arrintaa wallahu aclam
waqtigoo iska gabagabaa waxaa su-aashan ay leedahay waxaa gabadh baa lagu leeyahay soom fara badan khaatiirtuna waxay kula teliyeen inaanay soomin maxaa la gudboon gabadhaasi yani xagga caafimadeed
haddii dhakhtarkaa kula taliya uu yahay dhakhtar aamina oo diinta u turhaya oo miisaanka soomku uu leeyahay qiyaasi karaya hadalkiisa waa la qaadanaya hadduu laakiin dhakhtarkaasi adoodigaba kuu diidan yahay oo xikmaddii soomkaba kasoo horjeedo oo in la soomo iyo inaan la soomin macno badan isaga aanay u samaynayn way dhacdaaye hadalkiisa la qaadan maayo waxaad kusii lifaaqi doontaa hadalka dhakhtarka tijaabi soomka tijaabi haddii soomkaasi qallaha ah ee aada soomaysa uu dhibaato kugu keeno raashin bix maalintiiba hal kiilo ayaad bixinaysa haddii soomkaasi siduu dhakhtarku sheegayay dhibaato kugu keeni waayo de iska soom ilaahay baa kuu sahlaya way dhacday dadka qaarkooda la yidhi ha soomina oo soomkii loo diiday inuu ilaahay ku caafiyeyba soomkiiba nin masri ahaa ayaa waxaa haya cudurka kansalka laydhaa kansalkaa jaba wuxuu u tegayaa jarmalka oo laydhaa caafimaadka yaxbay aada yar wadadaan wax badan bay u diideen oo cunada kaa daayo kaa daayo hasoomi mar markii uu soo noqday buu xaramka tego biyii samsam kusoo cabay soomkiisiina wuu iska watay ramadaan buu soomay ninkii ilaahay baa bogsiiyey markii horena waxay ku yidhaahdeen intaasoo sano kadib unbaad dhimanaysa way kaa soo dhammaatay wuxuu u tegay dhakhtarkii markii hore yidhi kaa iska daayo kaa iska daayo waad dhimanaysa war yaa ku caafiyey buui waxa ay caafiyey buui waddanka iyaga waxa jooga dhakhtar weyn oo magaciisa la yidhaahdo ramadaan inna fii bilaadina tabiiban kabiiran yusamaa ramadaan dalka iyaga waxaa jooga nin weyn oo cajiib oo dhakhtaro la yidhaha mid weyn oo dhakhtaro la yidhaha ramadaan ramadaankaasu ma la saaxiibay dabeetana ramadaan baa jira bu oo uu daweeya oo taas muxuu specialist ku yahay oo muxuu kusoo takhasusay war waa bilaana soonabuu marka way dhacdaataa laftigeeda iyo ilaahay marka aad ka tala qaadato isagaa gacanta ku haya cudurka iyo caafimaadkabe u fiirso adigu tijaabi laakiin qofku haddii uu soomi kari waayo nafta in la cadibo ilaahay ma ogola sidaa daraaddeed raashin baad bixinaysaa oo waad iska daynaysaa soomka laakiin horta waa inaad kari kari weydaa wallahu aclam
jasaa allahu khayran sheekha ilaahay ka abaalmariyo waanadaas iyo runtii fatwadaaba su-aalaha jira runtii aanaan ka jawaabin waktiga oo runtii cidhiidhii awgii waxaanu insha allahu tacaala ballan qaadi doonaa muxaadaraadka dambe inaanu soo dhexgelin doono sheekhuna insha allahu tacaala waa inugu soo noqon doonaa waktiyo kale barak allah fiikum aada iyo aad ba umahadsantiin sida akhirka ugu dhagan ugu dhagan ugu shihiin waqti جزاكم الله خيرا السلام عليكم